bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii labiyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga jacfar ibnu abi aalib radi allahu tacaala canhu wa ardaa waxaan kusoo khatinay dersigii hore markii muslimiintii hore ama asaabiquun alawaluun dadkii markii koobaadba soo soo galay islaamka ee qaatay dacwadii islaamka ay qurayshi kula kacday wax kasta oo dhibaataha ay u geysatay oo markay u adkaysan waayeen ay u hijroodeen ee dalkii geeska africa ama bilaad ilxabasha oo rasuulku u fasaxay halkaasaan joognay rasuulku uu fasaxay jacfar iyo xaaskiisa isagoo aada iyo aad uga xun oo u murugaysan oo muxuu u murugaysnaa faqad kaana waxaa ahaa yacizu calayhi arrin dhibaysa oo adag arrin ku adag arrin aada ugu adag oo arrin aan la liqi karayn ayay ahayd an yurqama in lagu sanduleeyo ama lagu qasbo haa-ulaahi al athaar kuwaan athaarta ah tahiran ee iimaanka iyo islaamnimadu ay tahirtay oo ay ka maydhay wax kasta oo dembi ah tahaaradu waxa weeyaan waa midii oo macnawiga ahayd iyo tii xisiga ahaydba way tahay haddee waxay ahaayeen dad mar kasta tahaaro qaba ayay ahayn oo daahira marka gudaha iyo iyo dabadaba labadaba daahir bay ka ahaayeen daahiran wa baatinan faqad kaana waxa ahaa yacuzu yacizu tii ay ku dhib tahay uu liqila yahay nabiga waaye calayhi salaatu wasalaam an yurqama in lagu sanduleeyo oo lagu qasbo haa-ulaa'i kuwan al athaaru ee nadiifta ee daahirka ah al abraaru ee baariyaasha ah rabbigooda u dhega nugul in lagu sanduleeyo calaa mufaaraqati diyaarihim guryahoodii inay ka tagaan arrintaasaan nabiga dhibtay ama dhibaysay iyo wa mubaaraxati maraatici tufuulatihim mubaaraxada waa baraxa baraxa ay taraka umay uu ka tegay faaraqa iyo baraxa iyo taraka waxaasoo dhan baa isku wada mid ah isku wada micno ah waa mutaraadifaad waa kelimaad isku wada micno ah wey iyo wa mubaaraxati maraatici tufuulatihim dhallaannimadoodii ama caruurnimadoodii meeshii ay daaqi jireen inay ka tagaan dabcan waa dad oo ma daaqaan oo xoolaha ayaa daaqa laakiin waa tashbiih waxaa lagu shabahayaa uun meeshii ay nirguhu kusoo ababeen ay daaqi jireen marka carruurtanin markay indhaha kala qaadeen meeshii ay kusoo ababeen ay ku noolaayeen oo guryahooda ahayd oo ay yaqiineen oo ay jeclaayeen inay ka tagaan ayaa lagu qasbay in lagu qasbo ayaa dhibaysay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo wa mubaaraxati inay ka tagaan maraatica tufuulatihim caruurnimadkoodii meeshii ay daaqi jireen yacni meeshii ay kusoo koreen ay kusoo ababeen iyo wa maqaani shabaabihim dhallinyaronimadkooda meeshii ay kusoo koreen iyadana meeshii waagay dhallinyarada ahaayeen meeshii ay ku ciyaari jireen ay garanayaan caruurta marka ay ahaayeen meeshii ay joogi jireen ay kusoo koreen duuna dembin dembi la-aan wax dembi ay galeen isagu jirin oo janahu ay galeen ama ay galabsadeen wax dembi ah ama eed ah ay nina ka galeen aysan jirin ilaa an qaaluu ilaa wax kala maahne annahum qaaluu inay yidhaahdeen rabbuna allaah annaga rabbigayo waa allaah ee ma aha sanamyadan hubal iyo laati iyo cusi iyo manaati iyo waxaan caabudaysaan iyo dhagxaantan caabudaysaan nooma ah ilaahe rabbiga yagu allah weeye walaakiin hase ahaatee hu rasuulku sala allahu calayhi wasalama lam yakun muusan ahayn maalinta ayada ah yamliku mid milkeey oo hantay oo hayay oo lahaa min alquwati awood wal walxawli iyo tab maa yadfacu wuxuu ku difaaco bihi xoogga ama tabta canhum kuwan adhaarta ah ee ee nadiifta ah ee mu'miniinta ah ee iyagoon wax dembi oo ay galeen uusan jirin inay yidhaahdeen maahane rabbuna allah annaga rabbigano waa allah ay dheheen maahane aan wax kale lagu haysanin wuxuu uga celiyo can adaa qurayshin quraysh dhibkooda wuxuu uga celiyo inuusan haynin ayaa dhibaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaakinahu rasuulka lam yakun muusan ahayn yamliku yamliku kii leh ama milkiya min alquwati awood ama xoog walxawli iyo tabar waxaan u jeedaa tab marka waxaa la dhihi karaa tabar iyo tab saasaan innaga nidhaahnaa laa xawla walaa quwata weeye ilaa billaah meeshay ka timid weeye min alquwati tabar walxawli iyo tab dad waxaa jira ama waxaa jira makhluuqaad aan tabar badnayn laakiin tab badan oo ku weyn maaragtay cunaya waxaad arkaysaa ee libaax cunaya maroodi maa yadfacu wuxuu kaga difaaco bihi awooddaas ama tabartaa ama tabtaas canhum kuwan daahiriinta ee asxaabta ahee la tunjileecsanayo ee waddankoodii laga caydhinayo ee diintooda loo diidayo ee lagu haysto maxaad ilaahay u caabudeen adaa qurayshin qoraysh dhibkeeda wuxuu uga celiyo muusan lahayn rasuulku sala allahu caleyhi wasalam arrintaasina way dhibaysay haddaan ka ka tagno marka xaaladda nafsiga ah ee jirtay markii ay hijroonayeen asxaabtu oon u nimaadno jidkii ay mareen iyo wixii ay la kulmeen madaa way anbabaxeen rakbulmuhaajiriina kuwii hijrooday ee dalkooda ka tegay ee diintooda la baxsaday jamaacaadkoodii iyo kooxahoodii al awaliina ee ugu horreeyey ilaa ardi alxabasha dhulkii loo yiqiinay ardilxabasha haddana geeska afrika loo yaqaano ayay aadeenay u anbabaxeen wa calaa ra'sihim iyo isaga oo madaxu u yahay jacfar ibnu abi aalib radia allahu tacaala canhu isagay madax ka dhigteen doon bay qaateen way isu dhowdahay jiddo iyo asmara way isu dhow yihiin taariikhdu waxay sheegaysaa boqorkay u tageenee najaashi ahaa magaalo magaalo la yidhaahdo aksuum oo hadda burburtay oo dhulkan hadda tagreega ay degan yihiin ay tagreegu deganaan jireen ama ay degan yihiinba hadda yani gobolkan tagreeg la yidhaah meel ku taallay inuu markaas ay ahayd magaaladii caasimad ahayd ee aksuum wastaqaruu waxay ku nagaadeen asxaabtii hijrootay fii kanafi najaashi najaashi boqorkii xabashida garabkiisa hoostiisa ayay ku nagaadeen kanafka waxaa la yidhaahdaa digaagga iyo shimbiraha iyo wixii baal leh ilmahooda soo garabka hoostiisa ma geliyaan marka ay rabaan inay ilaaliyaan oo ay badbaadiyaan marka tiibaa iyadana lagu shabahayaa sida uu boqorkii najaashi asxaabtii u dejiyey iyo siduu ammaan iyo nabadgelyo u siiyey yaa waxaa lagu shabahayaa sidii shimbir ilmihii ay dhashay baalka gashatay wastaqaruu waxay ku nagaadeen fii kanafi najaashi boqorkii xabashida ama gees boqorradii shucuubtii deganeed geeska africa waxay ku nagaadeen ilaalintiisa iyo magantiisa ayay ku noolaayeen najaashi malikaha xabashada boqorkeeda ahaa alcaadili ee caadilka ahaa alsaalixi ee ee qofka wanaagsan ahaa shaqsiga wanaagsan ee diinta leh ahaa fatadawaquu waxay dhadhansadeen liawali maratin markii ugu horreysay mundu laga soo bilaabmo aslamu ay islaameen waxay dhadhansadeen tacma alamni amni iyo nabadgelyo dhadhankeed ayay dhadhansadeen wastamtacuu waxay ku raaxaysteen ay ku barwaaqaysteen bixalaawati alcibaadati alle inay caabudaan macaankeeda duuna an yucakira isaga uusan ka calwinin mutcata cibaadatihim cibaadadooda ay alle caabudayaan raaxaysiga iyo macaansiga ay ku macaansanayaan mucakirun mid calwiya ow yukadira inuusan ka dhoobaynin safwa sacaadatihim liibaanta ay heleen liibaantaas saafinimadkeeda uusan ka ee ka dhoobaynin mukadirun mid wax dhoobeeya dhoobayn iyo calwin labadaba marar badan baan kasoo hadalay waxba ku celin mayno waa nolol fiican oo lahayd oo lagaa qasay sidii biyo xareedaho meel yiilay oo la qasay noloshaadii oo la qasay oo lagaa jiidhay oo lagu wareeriyey sidaasun weye sidii biyo meel fadhiya oo xareed ahaa oo la isku qasay marka haddii qasiddu ay yar tahay oo weli biyihii ay biyo yihiin laakiin aynan sidii hore nadiifu ahayn ayna xareed u ahayn waxaa la yidhaahdaa calwin biyihii baad iga calwisay haddii biyihiiba ay isbedelaan oo kulligood ay dhoobo noqdaanna waad dhoobaysa baa la yidhaha marka waxay heleen meel ay nabad ku heleen si alla siday doonaanna ay u cibaadaystaan cibaadadoodii macaansi ay macaansadaan laakinaha saate qurayshan quraysh maa kaadad uma dhowaanin ama ma sigin taclamu ina yacni kolkay ogaatayba wey ficilkaas kaadada iyo kariba iyo afcaalulmuqaaraba la yidhahdaa waxaa loo isticmaalaa shayga markaad ogaatayba adoon u kaadkaadininba aada go-aan ka gaadho laakiin hasaate yacni waxa weeye qorayshi markay ogaatayba inay asxaabtii u hijrooday u hijroodeen oy maaragtay boqorkii najaashi agtiisa ay nabadgelyo iyo halba ka heleen kolkiiba go-aan bay gaadheen laakiin hase hatee qurayshan qoraysh maa kaadad uma dhowaanin oo ma siginba taclamu inay ka war hesho biraxiili haada nafari kooxdani inay amba baxeen oy guureen oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ilaa ardi alxabasha dhulka xabashada inay aadeen kolkay ogaadeenba oo wataqifa ay ka war heshay oy ogaatay calaa maa naalu wixii ay heleen muslimiintii hijrootay wixii ay heleenoo min ximaa maliikiha dhulkaa ay tageen ee bilaadil xabasha la dhihi jiray boqorkeeda ilaalintiisa iyo magantiisa iyo badbaadintiisa ah markay ogaadeen inay waxaa heleen oo min atuma'niinati inay u heleen nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaansho calaa diinihim diintoodii iyo wal amni nabadgelyo inay u heleen calaa caqiidatihim diintoodii iyo waxay rumaysnaayeen markay intaa heleenba maxay samaysay xataa habbat ilaa ay sidii dabayl u kacdo weye habba hubuubka dabaysha kicitaankeeda la yidhaah marka waa wax si xoog leh u kacay deg degna u kacay baa habba haddaad maqasho waa wax labadaa shay buu isku darsaday si deg degana wuu u kacay si xooglena wuu u kacay marka surci iyo quwa ayuu isku darsaday sida dabaysh oo kale xataa habbat ilaa ay boodday ay kacday qurayshi oo maxay samaysay ta'tamiru iyada oo shirqoolaysa bihim asxaabtii hijrootay iyagoo shirqoolaya oo maxay u shirqoolaysaa maxay samaynaysaa litaqtulahum inay layso oo la laayo ay ku diraan ee dalkii ay joogeen aw tastarjicahum inay u soo celiso ila sijni alkabiiri xabsigan weyn ay ku jireen oo maka ah falnatruk marka aan u dhaafno alxadiida sheekada liummi salama ummi salama aan u dhaafno ummi salama waa naqaanaayo dadkii hijrooday ayay ka mid ahayd magaceedan waxaa la yidhaha hindi bint hindi bintu suhayl almakhsuumiya waxaanay qabtay ama isqabeen nin la yidhaahdo abaa salama ibnu cabdil asad oo makhsuumi isa isna ahaa marka halkaasay u hijroodeen way soo laabteen kadib wuu dhintay isagii baa dhintay kadibna xaas nabiga ayaa guursaday umu salama ummahaatulmuminiin ayaa ka mid tahay axaadiis badan bay warisay waa la yaqaanaa marka aanu dhaafna falnatruka aanu dayno alxadiida sheekada iyo wixii dhex maray nimankay quraysh soo dirtay iyo asxaabtii hijrootay wixii dhex maray najaashi agtiisa sheekada aanu dayno litarwiya haynooga sheekayso lanaa innaga alkhabara warka iyadu haynoo sheegtee kamaa sidii ra-atu ay u aragtay kamaa sidii ra-atu ay u aragtay caynaaha labadeeda indheeda labadeeda indhood ay u arkeen wa samicatu ay u maqashay udunaaha labadeeda dhagood qaalat umu salama waxay tidhi qisadan siiradiina waan kusoo marray waa ku celin uun waxayna u tahay markhaati kale kitaabkan suwar min xaayat saxaaba inuu u yahay dhammaystir siiradii uun maxaa jira waxaan uun la joognaa oon ku noollahay jawgii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaalad umu salama waxay tidhi lamaa markii nasalnaa aanu degnay arda alxabasha nimanka xabashada la yidhaahdo dhulkooda markaan degnay laqiinaa waxaan la kulannay fiiha dhulkaas khayra jiwaarin soo dhoweyn tii ugu fiicnayd soo dhoweyn dad la soo dhoweeyo tii ugu fiicnayd fa aminnaa waxaan nabad u helay calaa diininaa diintayadii wa cabadna allaaha alle ayaanu caabudnay tacaalaa allihii rabbanaa rabbigaya ahaa min geyri an nu'da isaga oon cidina wax dhibaato a noo geysanin min geyri an nu'da isaga oo nala dhibin oo wax dhibaato ana loogu geysanin oo la dhihin maaad rabbigeena rabbigeena u caabudaysaan aw nasmaca aanaan maqlin shay-an waxoo nakrahuhu aanu kahano amaanu nacnaba falamaa markii balaqa uu gaadhay daalika warkaas khayrkaa aanu helay qurayshan quraysh i'tamarat binaa wayna shirqo wayna shirqooshay fa arsalat waxay dirtay ila najaashi boqorkii najaashi waxay u soo dirtay rajulayni laba nin laba nin bay usoo dirtay oo quraysha labadaa nisoo labadaa nin oo jaldayni birlab ah laba nin oo birlab ah ad adag caqli badan maskax badan khatar ah waay maxaaba ku jiray camr ibnu caas baa ku jira oo daahiyatu lcarab loo bixiyey oo min rijaaliha raggeeda ka mid ah humaa labadoodaasi camr ibnu lcaas weeye iyowa cabdulaahi ibnu abi rabiica labadaasni wa bacatat qurayshi waxay soo dirtay macahumaa labadaa nin waxay soo raacisay ee usoo dhiibtay bihadaaya hadyado kathiiratin oo fara badan iyo linajaashi boqorka najaashi ugu soo dhiibtay weliba taariqatihi wadaadadii isaga la taliyaasha u ahaana way ugu soo dhiibtay bataariqadu mar horna waan soo aragnay waa dadka oo culimada ee nasaarada qaar magacyadooda iyo darajaadkooda qaar ka mid ah batriiq la yidhaha af carabiga mimaa wixii ayayna u soo direen quraysh ay hadyad ugu soo direen najaashi iyo raggiisiiba kaanuu ay ahaayeen quraysh yastadrifuunahu wixii ay jeclaayeen wixii ay jeclaayeen nimankaas najaashi iyo nimankaas ardal xabasha wixii ay iyagu jecel yihiin waa la yaqaanaa waa la isyaqaanaa waa la wada ganacsan jire wixii ay jeclaan jireen min ardi alxijaazi dhulka xijaaz la yidhaahda ee maka ku taalo mandiqada hadda loo yaqaano weeye almandiqa algarbiya waxaa lagu yidhaahdaa hadda ee maamilka sacuudiga boqortooyada sacuudiga hadda dhulkii say u qaybisay almandiqa aljanuubiya almandiqa algarbiya almandiqa alshamaaliya almandiqa alwusta almandiqa alsharqiya saas yaa u qaybiyeen iyagu laakiin waagaa hore dhulkan maka iyo madiine iyo jidda iyo dhulkan waxaa la dhihi jiray xijaaz baa la dhihi jiray marka cariga xijaaz waxyaabaha ay jeclaan jireen ee nimankaas boqorada boqorada iyo ku-xigeenadiisa iyo hadyada ugu keeneen uma markaa kadib awsat waxay u dardaarantay quraysh humaa labadii nin labadii nin waxay usoo dardaarantay labadu waa cab- waa camr ibnu caas iyo cabdullaahi ibnu rabiice ah waxay u dardaarantay bian yadfaca inay siiyaan labadoodu ilaa kulli bitriiqin wadaad kasta hadiyatahu hadiyad gaara inay siiyaan qabla an yukalima labadoodu intaysan la hadlin melika alxaba melika alxabasha dalka xabashada loo yiqiinay boqorkooda intaysan kala hadlin fii amrinaa arrinteeda intaysan kala hadlin bal horta kuwan hadyad u keena oo iyaga kuwan soo kasbada falamaa markii qadima ay yimaadeen alxabashata dalkii markay yimaadeen xabashadii dalkii xaba- ardalxabasha loo yiqiinay markay yimaadeen labadii nin oo ahaa ee camr ibn caas iyo cabdullaahi ibn abi rabiica markay yimaadeen laqiya waxay la kulmeen marka hore bataariqata najaashi boqorkii najaashiga ahaa wadaadadiisii la taliyaasha u ahaa ayay horta la kulmeen wa dafaca waxay siiyeen ilaa kulli bitriiqin wadaad kasta oo kuwii ka mid a hadiyatahu hadiyadiisa ayay siiyeen way laaluushayaan falam yabqa ma hadhin axadun qof oo minhum bataariqadii ka mid a ilaa ahdayaa ilayhi hadyad ayay siiyeen wa qaala lahu waxayna ku yidhaahdeen innahu sheekadu waxay tahay ama arrintaanu u nimid waxay tahay qad xalla waxaa soo degay oo soo gaadhay oo yimid fii ardi lmeliki boqorka dhulkiisa dhulka uu boqorkan madaxda ka yahay khilmaanun wiilal kuray ah khilmaanun kuray oo min sufahaa'ina wax magaratadayadii ah kuwaasoo sabow saba-u diintoodii ka baxay saba-u ka baxay can diini aabaa'ihim iyaga aabbayaashood diintoodii iyo waajdaadihim iyo awowyadood diintoodii iskaga baxay kow midda kale wa faraquu kala firdhiyey kalimata qowmihim tolkood wadajirkiisiina kala firdhiyoo dadka isku diray ee fa idaa kallamnaa fa idaa markii aan kallamnaa la hadallo almelika boqorka markaan la hadallo fii amrihim kuraygaas ee waxmagaratada ah ee dhibaatadaa noo geystay arrintooda markaan kala hadallo fa ashiiruu kula taliya calayhi boqorka bi an yusallimahum ilayna kuraygaan inuu annaga noo dhiibo duuna an yas'alahum isagoo aan weydiinin can diinihim diintooda diinta ha weydiinin saas kula taliya yidheen maxaa jira waxay ogyihiin oo ka cabsaneen haddii diintooda la weydiiyo inay fashilayaan oo uusan boqorkani waa nin diin lehe ee uusan markaa uusan dadkan taabanaynin marka waxay ku yidhaheen intaysan bal feeri intuu la egyahay shirqoolkoodu kula taliyaa la yidhi een, inuusan weydiinin waxba ha celiyo uun maxaa jira waxay yidhaheen sababta fa ina ashraafa qowmihim tolka iyagoo ay ka dhasheen qoladoodii odayaashooda iyo absaru bihim idinka aragti dheer idinka og iyaga ayaa idinka ogaansho badan wa aclamu idinka aqoon badan bimaa yactaqiduuna waxa ay kuwani rumaysan yihiin faqaala albataariqatu nimankii wadaadada ah waxay yidhi nacam saasaan yeelaynaa qaalat umu salama waxay tidhi walam yakun muusan ahayn hunaaka annaga agtayada shay-un waxoo akrahu maya waxaad tidhaahdaa walam yakun muusan ahayn hunaaka halkaas muusan ahayn shay-un waxoo akrahu uu ka necab yahay licamrin wa saaxibihi camr ibn caas iyo saaxiibkii oo cabdullaahi ibn abriibihi waxay ka necbaayeen ma jirin min an yastadciya najaashi najaashi inuu noo yeedho ama u yeedho axadan qof oo mina annaga naga mida oo wayasmaca kalaamahu hadalkiisana u dhegaysto waxay ka necbaayeen male maxaa jira ruuxii dhegaystaaba wuu raaci waxay sheegayaan ilaan wax xaqa ayay sitaan wax xaqa marka waxay rabeen in la afduubo oo la yidhaahdo duubduub noogu dhib waxba ha warsanin kuwan annaga kaa naqaan uma markaa kadib atayaa waxay u yimaadeen annajaashiya najaashi bay u yimaadeen markii ay jaac soo wada hagaajiyeen say iyagu islahaayeen oy soo laalusheen la taliyaashiisii oo dhan waqadama markaasee waxay siiyeen ilayhi isaga alhadaaya wax alla wixii hadyada ay wadeen ayay siiyeen fastadrafahaa markaasuu la dhacay uu u bogay uu la yaabay uu jeclaystay hadyaday u keeneen wa acjaba biha aada iyo aada buuna uga helay uma markaa kadib kallamaahu way la hadleen fa qaala waxay dhaheen ayuha almeliku boqorow innahu arrintu waxay tahay qad aawaa waxaa ku soo xarooday oo soo gaadhay ilaa mamlatik ilaa mamlatik ilaa mamlakatika boqortooyadaada daa'ifatun koox oo min ashraari khilmaanina kuraygayaga kuwii ugu xumxumaa ah qad jaa-uu waxay la yimaadeen bidiinin diin ayay la yimaadeen diintaasoo laa nacrifuhu anaan aqoono naxnu anagu walaa antum idinkuna idaan aqoon diin cusub oo cid taqaana aysan jirin annagu ma naqaan idinku mid taqaaniin wax horey loo maqlay ma aha wax horey loo arkay ma aha ayay la yimideen faaraqu waxay nimankaasi ka tageen oy ka baxeen diinanaa annaga diintayada walam yadkhuluu ma aynan soo gelin fii diinikum diintiinana ma soo gelin marka waa qaswadayaal waqad bacahanaa waxaa noo kaa soo diray ilayka adiga ashraafu qowmihim iyaga qoladoodii iyo tolkood odayaashoodii ayaa noo kaa soo diray oo ah min aabaa'ihim aabbayaasha iyaga dhalay wa acmaamihim adeeradood wa cashaa'irihim iyo qoysaskoodii waxayna noogu soo direen litaruddahum inaad kuwan u celiso ilayhim iyagii kuwan soo dhuuntay inaad u celiso wahum odayadaas qureysheed baa aclamu nnaasi dadka ugu og oo ugu yaqaana bimaa wixii axdathuuhu ay keeneen waxyaabaha ay la yimaadeen cusub waxa cusub eed la timaada ixdaatha la yidhaha bimaa wixii axdathuuhu ay soo dariyeen yacni waxa cusub ay la yimaadeen oo min fitnatin isku dirid iyo qas iyo balaayo ah fa nadara wuu eegay annajaashiyu boqorkii najaashi ilaa bataariqatihi wadaadadiisii la taliyaashiisa ahaa ayuu eegay fa qaala albataariqatu waxay yidhaahdeen sadaqaa labadaanin run bay sheegeen niman laaluush la siiye ayuha almeliku boqorow nimankaasi run bay sheegeen maxaa jira fa inna qowmahum iyaga tolkood yaa absaru bihim inooga aragti dheer wa aclamu inooga ogaansho badan oo inooga aqoon badan bimaa sanacuu wixii ay la yimaadeen oy sameeyeen ee farudduhum u celi kuwan waddankeenna soo galay ilayhim iyaga u celi liyarow si iyagu ay u arkaan ay go-aan uga gaadhaan ra'yuhum go-aankooda fiihim kuwan ku saabsan nimankaasi go-aankay rabaan iyagu ka gaadheen maaragtay innagayna qas iyo balaayo ee noo keenin faqadiba uu cadhooday almeliku boqorkii qadaban cadho ayuu cadhooday shadiidan oo aad u daran min kalaami bataariqatihi wadaadadiisii hadalkoodii ayuu ka cadhooday oo qaale wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa usallimhum farta ka saari maayo oo u dhiibi maayo liaxadin cidna xataa adcuuhum ilaa aan u yeedho wa as'alahum aan ka weydiiyo camaa wixii nusiba ilayhim lagu tuhmay waxaan loo nisbeeyey ee lagu sheegayo aan bal ka weydiiyo fa in kaanuu haddii ay yihiin kamaa sidii yaquulu ay leeyihiin haadaani arajulaani labada nin sida ay leeyihiin hadday yihiin aslamtuhum iyagaan farta ka saarayaa lahumaa labada nin ayaan farta ka saaraya anaaba anaa iska saaraya waa waxaan hadda ay gaaladu extradictionka yidhaahdaan dadka dambiilayaasha ah oo laysu soo dhoofiyo heshiisyo saasa ayay galaan wain kaanuu hadday yihiin calaa kayri daalika nimankani waxay sheegeen waxaan ahayn hadday yihiinna xamaytuhum waan ilaalinayaa waan badbaadinayaa wa axsantu jiwaarahum soo dhoweyntooda iyo badbaadintoodana waan wanaajinayaa maa jaawaruunii intiiba ay ila joogaan marka si mantiqa oo caqli ah oo xaq ah oo diin ah ayuu jawaabayoo in qofka aan layska xukumine ruuxa haddii la tuhmo bal isagana la warsado sidaas ayay sheekadu inoogu sii soconaysaa darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim